mudana guddoomiye bal inooga waran waxa aad u qabatay dadka marka ku nool ilaa iyo intii aad xafiiskaasi la wareegtay adeer waa mahadsan tahay marka ugu horeyso dhammaan shaqaalaha raadiyo dhammaan raadiyaha koonfur galbeed shaqaalihiisa kala duwan aad baan u salaamayaa waana soo dhaweynayaa wareysiga run ahaantii waxaan ku sugnahay xafiiskaygu degmada marka muddo labaatan casho ah labaatankaasa casho gudahooda waxaan maaragtay soo jiitay inta badan beligii soomaaliyeed ee halkaa xoogaa isugu maragtay muxuu ahay wax ka dhex jireen ama dagaaladii sokeey ay dhex mareen ayaan isugu soo jiiday waxaan isugu keenay oo fadhiyo oo kala duduwan waxaan u qabanay siminaaro kala duduwan waxaan u samaynay isdhexgal bulsho aad u ballaaran oo bulshada isugu dhex martay waxaan samaynay inay isxafiisiyaan ooy gacmaha isaga qabsadaan ay hor u socdaan maamulkooda garab istaagaan in badan waxaan ka shaqeeyey ama juhdiga geliyey beelahaasaysa soomaaliyeed ee maaragtay shalay gacantooda isgaartay inaan nabadeeyo oo aan gogol u fidiyo waana ku guulaystay ugu yaraan lix gogol ilaa toddoba gogol ayaan u fidiyey ay soo galeen ay ku wada hadleen ilaa haddana weli way socotaa dhamaystirkeeda intaas ayaan samaynay sidoo kale waxaan samaynay horumar deegaanka ay maaragtay soo jiita ama deegaanku ay jeclaadeen waxaa kamid ah isxilqaan bulsho magaaladii oo duur noqotay bilicdeeda si loo soo celin lahaa dadweynaha inaan ku dhiiri jirin ama aan ku guraarejino isxilqaan inay sameeyaan iskaa wax u qabsi geedihiiba magaalada laga guray dacaad qaadis baan sameynay dacaad badan baan qaadnay ilaa haddaan ku guda jirnaa waa wadnaa marka adeer wax badan baa isleeyahay saan u nimid labaatankaas casho dhoor shaqo oo kala duduwan inaan ka qabanay ayaan filayaa soomaali waxay tidhaahdaa wax is-ammaanay waxaa ka fiican ka isluugti maamahay soomaaliyeed waay anigoo aan is ammaanayn aan iskaalinaynin laakiin wax aan qabanay wax muuqda ayay yihiin haddina anigii maamulkeygaba waayahay mudane guddoomiye magaalada marka waxaa ka jiray xiisado qabiil oo u dhaxeeya laba qabiil oo walaalo ah siday isaga dhex arkaan maamulkaaga qabaa'ilkaasi maamulkaada maku qanacsan yihiin sidayna isaga dhex arkaan xashaa lilah waa mahadsan tahay labadaas qabaa'il oo maaragtay oo dagaalka ku dhex maray gobolka markiina ii magacaabay anigoo xabar jooga waxay ii dhigeen xaflada waaweyn oo la igu taageeray ayay ii dhigeen labada beeloodba way isoo sagootiyeen wixii xamar ku sugnaa dhaqan hadday yihiin hadday saraakiil yihiin iyo hadday dhalinyaro yihiin intaba markaan inta imaadeen sidoo kale dhalinyaradii dagaalimaysay iyo odayaashii dhaqanka ahaa ayagana sii weyn bay noo soo dhaweeyeen maamulku way taageersan yihiin way barbar taagan yihiin maamulku way ogol yihiin keliya dadku maanta waxay u bisan yihiin waxqabad dadku in nabad lagu soo dabaalo dadku in la horumariyo dadku baahida hayso maanta intaas waaye maanta baali ma jirto inta annagaa qabsanay inta annagaa haysano inta annagaan maamulno wax la yidhaahdo kama jirto baahidaas maanta ma taagna baahida taagan keliya waxay tahay dad yani maaragtii dadka maamula jidnaan ku maamula dexda ku maamula iyo dalka oo horumar loo faadiyo dad intaas ayay faadinayaan maanta intaas aynu taagihin adeer maxay yihiin waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad isleedahay waad gaartay ilaa iyo hadda ku guddoomiye ahaan xaqiiqatan labada beelood dib u heshiisiin dhab ah oo isxaqaareen ay caakis isku weydiisteen ayaa dhexmarka ugu horeyso taa waa kasoo gudbay sidoo kale haddu waxay ku ballansan yihiin oday labada dhinac ama labadaas beelood waxay ku ballansan yihiin beelihii kale oo soomaaliyeed ee korkooda durista ka dhacday oo barakac galay oo rafaad badan galay inay gogol u dhigaan maalmaha ugu soo horeeyo gogoshaas aan anagu ka qayb qaadano ka maamulahaan aan ugu qayb qaadano ayagana dadkii dhibaatadaasaysa ku dhacday raalli gareen la siiyo la raalli gareen la gacan saaro saxaal la siiyo laxaalmariyo kadibna la weydiisto ayagina cafis maadaama bishii ramadaanka lagu jiro oo dhammaan ummadda soomaaliya ama ummadda muslimiinta inay is-cafis weydiistaan mudneeday maadaama lagu jiro odayaasha dhaqankeeda beelaha beesha habargidida beesha biimaalka waxaan ku dhiirigelinay amaan maragti amaraan siinay beelihii kale soomaaliyeed inay gobol dhigaan ay xaal mariyaan gacan saaraan cafis weydiistaan intay wayga ballan qaadeen insha allah gogoshaasa maalmaha horta inay ayay dhacaysaa laba maalin ama saddex maalin kadib gogoshaas ayaa ku ballansannahay waxyaabaha noo qarsoomi bay kamid tahay sidoo kale bilicdu magaalada la soo celiyay wax noo qarsoomi bay ta kamid tahay sidoo kale soolaru ama maaragtay soolaradii ama trilightkii oo laga suri meelaha qaarkood laga hirgeliyay sida tuulida anjal oo kale sida tuulida shangood oo kale iyadana loo wada maalmaha soo socda la geli doona magaalada marka qayb lagamid kamid ah loo soo diyaariya jahada makeena la geli lahaye isla shan iyo tobanka ramadaan intaan la gaarin waxyaabaha aan maaragtay ku tilaabsanay bay kamid tahay hore baan usu qarinaa maanta dadku waa bisilyahay abeer shaqa ayuu bisilyahay iyo horumar waayahay muxuu yahay qorshahaaga horumarineed iyo kan amni ee ku aadan magaalada marka iyo bulshadeeda adeer marka ugu horeyso qorshaheygu waxa weeye aan rugdiga saari doona ama maaragti aan xoog saari doona ummada soomaaliyeed ee degmada markii dabaaxigeeda ku nool si ay u heli lahayd amni dadkii soo barakacay oo shabaabka soo barakacisay oo guriga laga soo gubay xoolaha laga dhacay inay helaan dib u dejin ay deegaanadooda dib loogu celiyo dib u dejin ay helaan sidoo kale waxaa kamid ah qorshigaygu amni ballaaran oo lagu naaloodo laguna raaxeysto dadkina ay isugu socdaan in degmadii dabaaxigeedu laga gaaro sidoo kale magaalada marka waagii hore shay ahaa jirtay inay dib ugu soo noqoto ay noqoto meel loosoo dalxiiso degi doona inay noqoto ayaa hadafkeyga ah sidoo kale bekedaheedii iyo wadooyinkeedii in dib loo qurxiyo loo dhiso ayaa maaragta ujeedkeeda ama hadafkeedu yahay insha allahu waxaan aad ugu tukunahay dowladeyda koonfur galbeed ugu horeeyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdi casiis hadduu arrintaasi igu garabsiiyo igu gacansiiyo igu garab istaago igu taageero shacabkayga iyo deegaankayga dhammaanba waan ka haysanaa taageero horumar leh iniid wanaagsana dowladayna hadda arrintaas loogu garab istaagta inaan gaari doono higsigayga insha allahu tacaala taas baan ugu raji weynahay ma jira codsi aad u jeedin lahayd hay-adaha ama ururada aan dawliga ahayn si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha magaaladana loo horumariyo
adeer waad mahadsan tahay horay baan u jeediyey baabaya baban si deegaankan loo horumarin lahaa dadku barakacayaasha dib u dejin loo siin lahaa dadku say u heli lahaayeen goobo caafimaad goobbii nadiifka hawaan goobbii waxbarashada dhammaan hay-adaha kala duwan ee maaragtay burbur ku yimid in dib loo soo celiyo dib u dhisay u helaan ugu dambeyntii xataa wasaaradda howlaha guud ee guryada koonfur galbeed soomaaliya ee codsiga badan baa usii gudbisanay way nagu soo jawaabtay sidoo kale wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed way nagu soo jawaabtay insha allah waxaan sugaynaa waxqabad degdeg ah rajadaayna aad bay u weyn tahay bisha shanaad intaysan dhammaanin waxaan rajaynaynaa goobo badan in shaqo laga maaragtay dib u dhis laga bilaabi doona waa mar labaadna haddana waa u sii jeedinaya waan ku sii celinayaa hay-adaha caalamiga ah inay mashaariiciya ay degmada marka ama deegaankaasi marka u hayaan inay sida ugu dhaqsiyaha badan la soo gaaraan ayagoo u samaraaya dowladeena koonfur galbeed hay-adaheeda kala duwan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inayna soo gaari doonaan hay-adahaas ayagooba aragtay shaqooyinkooda gudageli doona waxaa jiray xiisad soo jireen ah oo u dhaxaysa labo qabiil arrintaasi xalinteedu muhiimad intee la-eg ayay ku leedahay ka guddoomiye ahaan adeer markii dhinac loo fiiriyo dadku ay wax bunbuuniya ama colaad bunbuuniya dadku waxaa waxay ka dhigaan wax weyn oo aan isugu imaanayn ama aan isugu keeni karin soomaalida qabaa'iladeedu way diriraan meel kasta ayay ku diriraan laakiin taleedan gobolka shabeella hoos ka dhacday sida loo bunbuunayo sida loo weynayo sida loo sheeg sheego ma garanaayo urtaka laga leeyahay ujeedka laga leeyahay waxaan garanayo ma ahayn war meehan laba qabiil baa isgacan saaray waa sii soo saaray qabaa'ilada soomaaliyeed ee gobollada kale ku dirir oo kale bay u dirireen hadda ayaga isugu yimida heshiin ayagoo dadna aysan dhex gelin ayaga isugu yimida heshiine marka wax loo weyneynaayo oo loo gunbuuninaayo oo loo culeysaynaayo dadka laga leeyahay ama ujeedka laga leeyahay ilaahay calaamatu su-aal ba isaaran waayahay waxaasna waa ka nimid waxaasna waa ka nimid waa laga heshiiyey dadku hadday isxabad saaran odayaashii dhalinyaradii intii dagaalli meeshu hadday isxabad saaraan meeshu waa laga gudbi waa qabaan mid in lagu soo noqnoqdo ha laga sheekeeyo mudan mubahaba waa wixii soo jiri jira soomaaliya soddonka sano ay sugayso waay halka dagaal colaadeed uu jiraa oo maalin walba xaruun iyo maxaa yidhahda iyo waayeel la iska laynaayo wax sheeg sheegay lama hayo tan maaragti maaha gobolka shabeellaha hoose si ay saameyntu leedahay gara lahay waa mahadsantahay soo dhowow